الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من ولبس الخ- ولبس الخلفاء له من بعد من بعد باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم وحو باب يسني حرشدي رسولك إلهي حرد خاتما كاتن من ورق فضة سميسا ونقشه نقشدي سناي تهي محمد رسول الله walubsi alkhulafaa'i wa baabu lubsi alkhulafaa'i waxaa kaloo u baabaysan yahay xidhashadii ay khulafadii xidheen waa abubakar iyo cumar iyo cusmaan saddexaa weeye low lilkhaatami kaatunkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in bacdii isaga dabadii oo dee adugu ilaa khilaafadii cusmaan dhexdeedii waa la hayay kolley waxaan ku jirnaa un khaatamkiiyo wixii kuba tacalluqsanaa baabkuna inta hore ama casharkuna inta hore khaatamku kuba tacalluqsanaan doonaa bal marka dambe aduu kaba iyo wax ku tacalluqsanaa yar gaari karnaa biidn illaahi tacaala dee casharna waa si aan habeenadan ku wadnay un bay ahaanayaanoo dee ma jirto ishkaalaad ama dee waxyaalahaas ama umuud xag axkaam iyo fiqhi ay leeyihiin bal markaa si aan ku wadno baan kuba wadaynaa xagga asaaniidana in badan joogsiguu yaraanaya wuxuu hi markaa imaamka msلم رaحimah الlahu taعaalى xadaثna yaحyى بن yaحyى qaala aخbarana cabdالlahi بن نmayr عan cubayd الlahi xا وxadaثna بن نmayr qaala xadaثna abي qaala xadaثna cubayd الlahi عan naafiع عan iبn cmara qaala anahu qaala iبn cmar ba wuxuu hi اtakada wuxuu samaystay النabiy rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulkii ilaahay khaataman kaatun kale lafdiga khaatamna ilaa luqa tobaneeye ayay soo naqliyaan oo kelimadani ay leedahay xaafid ibnu xajarna nadmi buu ku leeyahy uu kuba nadmiyey luqaadkeede laakiin labada badan ee imakana halkan aan ku xarakaynaynaa iyadoo ta'da la kasriya iyadoo ta'da la fadxiya labaduba waa luqaadka kelimadani ay leedaho waa labada luqaade uguba badan ama ugu waadaxsan dee luqaad kale oo ilaa kuwa toban kuba dhowa ama gaadhsiisanna waa taan leenahay kelimadan baaleh oo barhkood intan ay ka xuruuf badan yihiinba khaataman haddaba kaatun baa rasuulki ilaahay samaystay min wariqin fida ah wariquna waa lacagta horeynuu soo maro fakaana fii yadihi gacantiisuu ku sugnaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sababtu u samaystayna way inoo dambaysaayo naqshad buu lahaa sida inoo dambaysaba waxna marka uu waraaqa qorayu boqoradii u qorayo isaguu ku khatmin jiray ama ku shaabadayn jirayba uma kaana fii yadi abi bakrin dee rasuulka ilaahay dabadiina salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ciddii wadiifadan rasuulka ilaahay uu samaystay ee ah de waxa weeyaan khatminta gacantooda ay kuba sugnayd baa hayay markaa oo gacantii abibakar buu kuba jiray khaatamkii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma kaana fii yadi cumara haddana cumar gacantiisuu kuba sugnaa uma kaana fii yadi cuhmaana cuhmaan ibna cafaan radia allahu canhum ajmaciin ayuu gacantiisa haddana kuba sugnaa xataa waqaca ilaa uu dhacay inhu min cuhmaana cuhmaan uu kaga dhacay fii bi'ri ariisin ceelkaa lagu magacaabo biru aris waa beer ku taalay meel quba ku dhow ayaa ceelkani kuba sugnaa haddaba barhkoodna sarfigaa bay u diidaan oo bi'ra ariisa ayaaba yidhaahaane ee ceelkaa isagoo dul fadhiya ilaa uu kagaba dhacay dee markii biyihii la dhuray la dhuray ee lagu noqnoqdayna iyada waa la waayeyba oo lama helin haddaba naqshuhu naqshihiisuna oo waxaan dee faskiisan ku naqshadaysanee dee shaabadaba ahaa markan wax ku shaabadaynaya rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh muxamedun rasuulu ullahi saddexdaa kelimay ahayd muxamed oo sadar ah rasuul oo sadar ah iyo allah oo sadar ah saddexaa sadar bay ahayd saas baana xadiidka dee lafti matigiisay dhacday oo bukhaariyaba haddaba kaas baa naqshadiisna ay ahayd qaala bnu numayrin isagu ina numayr wuxuu yihi riwaayadiisa ayaa laba sheekh baa meesha jira idi waa maxamed ibn cabdillaahi ibnu numayr midna waa yaxya ibnu yaxya sababto xagga sheekha labaad cabdullaahi ibnu numayr waa nin keliyaba markaa ka horaan ka dhigaynaa maxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayr ee sheekha muslim ah riwaayadiisa waxaa kuma sugnayd xataa waqaca fii bi'rin walam yaqul muu odhan ama fii bi'ri anisbaba walam yaqul laakiin muu odhan waa intay ku kala duwan yihiine minhu oo cusmaan buu kabaga dhacay halkaa muu odhanaya xataa waqaca fii biri arisin unbuu ihi laakiin dee bal ciddii ma cusmaan buu ahaa mise ruux kaluhu ahaa halkan cusmaan baa inooguba sugan laftigan minhu wax kalena way inoo dambeeyaan insha allahu tacaalana markaas baan eegi doonaa siyaalaha laguma jamciyey xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaaqiد ومحamed بn cabaadi وbn abi cmara wlafظ labi bakri qaaluu waxay dhahan ragga afartii xadaثna سفyaan بن عuyaynata عan أyuba bni muسى عan naafic عan iبni cmara qaala anahu qaal اtakada wuxuu samaystay الnabiyu slى الlahu عalayhi wasalam khaataman katun min dahabi dahab ah waa intii aan la xarimin uma alqaahu uu tuuray waa tii casharkii kan ka horeeyeyba aakhirkiisii aan kusoo aragnay uma اtakada waa markii la xarimay buu tuuray wuxuu haddana samaystay rasuulkii ilaahay khaataman katun min wariqin fida ah wa naqasha wuxuu ku naqshadeeyey fiihi waa dee fii macnaa calayhi weeyaanoo waa isaga korkiisii iyo faskiisii eh muxamadun rasuulu اllahi wa qaala waxaanu yidhi laa yanqush axadu calaa naqshi khaatami haadihi yaanu axadna laa yanqush yaanu naqshadayn oo kaatunkiisa axadun axad calaa naqshi khaatami ama khaatimi kaatunkayga naqshadiisan oo kale haadaa kan ah oo naqshadan ay misligeed weeye ama wax laba mida oo dee waa rasuulka ilaahay isagoo kuba dayanayo oo san uu sameeyo kala samaynayo siday kaatunka samaysigiisaba ugaga daydeen in markaa xagga naqshada yaanu ku qoranin muxamedun rasuulullahi wixii kaleu ku naqshadaysanayo looma diidayo ee waa naqshad la mid ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee magaciisii iyo sifadiisii baa ku wada sugnaa naqshadna uu ahaaye magaca rasuulka ilaah iyo sifadiisa axadna iyoaanu ku samaysan naqshadna aanu kaba yeelan taa wakaa dee waxaana sababtu ahaydba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qarad iyo xikmo ayuu tan u yeeshay ama khatmigan iyo naqshadanoo waa kutubta uu qorayo u qorayo muluugkeedii ama dadkii boqorada ahaa ee caajimta ahaa ayuu ku shaabadaynayey haddii axad kale kii oo kale samaysto imtiyaaskan ama ikhtisaaskan rasuulka ilaahay tan la khaaska ahaa baa meeshii kaba baxaysa mafsadaa imanaysa oo bal matalan de wixii uu isagu dee naqshadan u samaysaa meeshii kaba baxaysa cid kalea la wadaagsanaysa taa daraaddeed buu rasuulka ilaahay u nahye wa kaana waxaanu ahaa idaa labisahu marka uu xidho jacala waa xawir ka dhigi jiray fasahu waa halkan naqshaduna kuba sugan tahay bal hal gacantii uu kuba xidhanayay iyo fartiina way noo dambaysaaye faskiisa mima yalii badna kafihi waxa ku soo xiga xaggan baabacadiisa uun waxa la xidhiidhayo ujeeddadu dusha muu soo marin jirin ee hoostuu marin jiray faska oo guduhu marin jiray waa siyaan ahaan iyo dhowridee malaa naqshadan iyo waxaasi aanay u tirtirminba wa huwa haddaba in kaatuntaas muxamedun rasuulullahi naqshadiisa ay ahayd rasuulka ilaahay markuu khatmi u baahdana uu wax ku shaabadayn jiray aladi kii weeye saqada dhacay min mucayiqiibin mucayiqiib saxaabigii la odhanayey fii bi'ri arisin ceelkaa biru aris la idhaaho kii kaga dhacayba weeye bal laba xadiidkaa ama xadiid iyo dariiq baa ii dambeeya baabkan markaasaan in yar masale adigu wax yar eegi doonaa un waxa dee umuruhu waa aad bay daahir u yihiin xadaثna yaحya بن yaحyى وkhlف بن هisham وabالربيع الcatakiy kulhm عan xamaadi qala yaحyى أخbarana xamad بن زaيد عan cabdالعaزيز بn صhayb عan aنس بn maliki أن النabiya slى الlه عalيه وasلم اtakada khaatma ama khaatima min fidaة wa halkii min wariqin riwaayadii ibn cmar ونقش فيه معنى نقش فيه عليه wy وعلى فصه محمد رسول الله وقال للناaس ddkii wuxuu ku yihi إني اتkذت خاaتما من فضة kاtn فضة ayaan samaystay ونqشت فيه محمد رasuuل اللhi waa xikاayadii جuملadu say ahayd baa laga xikaayoonaya saas baan محamd u رafcinayna haddii aan jumlada sideeda icraabayno wanaqashtu fiihi muxamadan baan waa nasbilayno mafcuul bay noqon lahayd imika waa xikaayo say ahayd iyo jumladiio dee marka wax sidiisa looga xikaayoonayana icraabtu raadkuma yeelato ama ta dee isbedbedeladeedu wanaqashtu fiihi waxaan ku naqshadeeyey jumladan ah muxamadu rasuulu llahi falaa yanqush axadu calaa naqshi ay calaa mili naqshihi weeye axadna yaanu ku naqshadayn oonu ku samaysan naqshad ugama yeelin calaa naqshihi ay calaa mili naqshihi naqshiga khaatamkayga wax laba mida oo ah muxamedun rasuul اllahi وxadaثna أحmed بن حmbali وabubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbi qaaluu xadaثanaa ismaaعiilo yacnuuna saddexdoodiiba way ka wada wariyeene ismaaciil bay dhammaan wada yidhaaheen midna muu odhan ismaaciil ibnu curaya iyo ismaaciil ibnu ibrahim iyo markaa muslim baa ismaaciilka kaniya ismaaciilku yay caddaynaya wuxuu hi yacnuuna waxay u jeedaan ismaaciilkan ula jeedaan ibna curayata can cabdilcaziz ibni suhaybin can anasin can inabiyi salى اllahu عalيه wasalam bihada walam yadkur fi lxadiidi isagu abd ismaaciil ibnu curaya muu sheeginoo xadiidka kumuu soo darin muxamedun rasuul الlahi oo de wanaqashtu fiihi falaa yanqush axadu calaa naqshihi lakin de muxamedun rasuul lahi taas wuxuu ku naqshadeeya taa ahaydba wey bal baabkan horta dee abwaab isdaba socota weeye khaatamku de baabkasun baan kolba intiisa eegeynaayo xadiidka ta inooguga sugan rasuulka ilaahay khaatam buu xidhay keligii markii dambe u isagu wafaadayna khaatamta naftii ama khaatumka naftiisii waxaa xidhan jiray khulafadii baa xidhan jirayba khaatamkana fiday ahayd horeynu usoo maray markaa dahabkii inuu rasuulka ilaahay xidhay oy dad xidheen laakiin markii dambe uu tuuray dadkiina ay daadiyeen sababtu waa markii taxriimkiisa uu yimee raggii lagaba xarimay marka xadiidka ta inooguma sugan fido marka ay noqoto culimadu ama muslimiintuna way kuba ijmaacsan yihiin raggii way u banaantay katun fida inay xidhaan way uba banaantay ama zine iyo quruxa u xidheen ama san oo kale xaajo sa khatmig oo kale ha u xidheen oo xaajo iyo ama zinaba haba ahaatee bal xidhashadu raggii way uba banaantay dee dumarkiina dahabna waa u banaan yahay fidana khadaabiya baa yar ishaaraysa inay fidadu kaatunta ragga ay taho dumarka iyagoo aanay lahayn laakiin taasi waxba iyaga labadooduba way uba banaan tahay bal imaamku ama nawowine halkan aad buu uba radeeyaa taas oo waxa weeye wuxuu bal hadalkiisa wuxuu leeyahay taasi waa daciif ama batila ma asliba mawa laha bal waxa weye culimada qaarkood oo dee bacd alaasaarna way soo naqliyeen ama xadiid baaba yimi bacda asxaabi sunan ay wariyeen oo sida ruuxii aan di suldaan ama suldaan ahayn sanoo kale ruuxa madaxda ee khatmigan u baahan ama dee ciddii kale khatmig u baahan aanay ahaynba inaanay taa laba imanee bal adigu axaadiisan imakaan hayn oo dadkuna way samaysteen kuwaas baa kuwan kaba xoog badan shuduud baanay kuwa kuba tiriyeene bal waxaan leenahay raggii way u banaantahay dumarkiina khaatumkani iyo ka dahabku labaduba way u banaan yihiinba xagga rasuulka ilaahiyna salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee asaartiisiina gees barakaysigeedii iyo khaasiyadan ulaha way jireen waana kanoo dee khulafadu muhimaddii uu ku qabanayeyna way ku qabsanayeen oo saas bay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh khaatumkiisii uhayeen dhinaca kale halkan culimadu tilmaamaana rasuulka ilaahay lama dhexlayn haddii la dhexlayo khaatumkana dhexalkiisunbuu ka mid ahaan lahay lama dhexlahayn waxna waa wax maslaxo caam ahaaneed ay kuba tacalluqsanaydoo saas baa deeto ay iyagu uba hayeen sa weelkiisiiba anas barhkood haye cid kale ay waxyaalo kale ay hayeen waayo dhexalmay ahayne waa shaygaas sadaqo noqonaya ama hadduu maslaxo caam ahaaneed sidan oo kale ay ugu tacalluqsanaydna dee maslaxadii caam ahaaneedu looba haynayo xagga marka la eega naqshadana dee halkan xadiidku si inoo faa'iideynayo jamaahiir alculamaana ay qabaan ruuxu dee kaatun bilaa naqshadana waa haysan karaa hadduu kelimad xikmo ah ama magaciisa ama wax kale ama dikri ilaahay uu kuma qorana wax u diidaya mama jiraan ama maanic kuma sugna shay bannaan weeye bacdigood bay magaca ilaahay iyo karaahadii khaasatan iyadoo lala gelayo khala iyo waxyaalo laakiin halkan jamaahiir alculamaa dee rasuulka ilaahayba waa kan ismigii ilaahay waa kuba sugnaa saxaabadiisi way haysteen bal matalan oo kan khulafadii oo bal adigu basi taasna jaanibkaasna kumaba sugnaa wey xagga kale inuu xal habeenkii horena waan soo maray makane xaggan uu soo marinayena tan culimadu waxay leeyihin de rasuulka ilaahay waa mariyey laakiin may hayn dee amar uu dadka fariimay jirine tanna way bannaan tahay haddii rasuulka ilaahay iqtidihiisa iyo dayashadiisa la eegayana waabay fiican tahay laakiin hadduu dusha soo mariyana saa saxaabadii qaar abaa yimaadeen ama selafku labada wejba way kuba camal faleene wax ba'si oo ku sugani ma jirto waayo nahyi ma jiro amar khaasi maba jirto iqtidaa lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waaba le de waabay u mudan tahay waa la odhanayaa xagga marka leega barhkoodna waxay ishaareenba de marka wixii laba qaryo oo intii quruxdiisa ahayd amalaha zahwi iyo cujbi iyo waxyaalahaasna tani way kaba dheer tahay laakiin waxaan leenahay un labada wajbo way banaayiin haddii dusha la mariyo iyo haddii bal matalan hoosta la mariyo xagga iyada wixii laguba xidhiyo halka lagu xidhayo taas axaadiis baa inoo dambaysa ama halka la gelinayo gacanta la gelinayo ama baabun fi itikaadi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalama khaataman rasuulka ilaahay samaysigii uu khaatum samaystay lama araada markuu doonay an yaktuba inuu waraaqa u qoro ila lcajami dadkii cajamta ama boqoradoodii de kollayna waktigaa rasuulka ilaahay arrinkaa bilaabay wuxuu ahaa markuu xudaybiye kaba soo laabmay sanadii lixaad dhammaadkeedii iyo sanadii toddobaad madaxeedii markii uu fuuda dirayay weeyaane ama rususha u diray nimankii boqorada ahaa ee kisre iyo qaysar iyo qolooyin kaleba najaashi iyo adigu u kala diray waktigaas bay ahaydba daba markaa inuu rasuulka ilaahay kaatun samaystay sababtau samaysteen way noo dambaysaa waaba kan xdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر qال بن المثنى xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة qال سمعت قتاaدة يحdث عن أنس بن مالك قال أنه qال لما أراada markuu doonay رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أن يكتبa inuu u qoro وaراaqo ilى الروم reer روم yadee qolooyinkii kaleba qaaل raawigii ba وuxu hi qaalو dadkii ba waxay ku yidhaaheen inahum nimankaa reer ruum madaxdooda ah iyo dee boqorada kaleba laa yaqra'uuna ma aqriyaan kitaaban ay waraaq la qoray oo manaa kitaabka macna maktuub wey ilaa makhtuuman inuu shaabad leeyahay mooyaane oo uu khatmi leeyahay mooyaane mid kale maba aqriyaan taas oo dee waa nooc malaa dee ay u arkayeen tani waa waraaq qiimo leh ahamiye loo yeelay waa tan la khatmiyey jiha la garanaya kaba socotae waraaq kasta iyagu ma aqbalaan oo ma aqriyaan qolooyinkaasi iyagu mulugtaasi qaala markaa wuxuu yihi anas baa yihi faاtakada rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam khaatama min fidatin ayuu markaasuu samaystay oo balkaatunta markii uu samaystay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh sababteedu waxay ahaydba waa arrinkan xaaja keentay oo waa khatmigan iyo waxyaalahaasi uu laba yimaado marka wuxuu yihi anas kaanii waaba anigoo anduru eegayo arkayo imika ilaa bayaadi cadaankiisii waa khaatamtaasi fiday ahaydo cadaankeedii fi yadi rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam xaal uu ku sugayay rasuulka ilaahay gacantiisa macnuu waxa weeye wakti dambuu ka warramaya waktigan qataado oo weliba taabiciintii waaweyneyd aan ahayn bal kuwii dhaxaanayna kuwii dambe ahaa uu laba kulmay laakiin waktigaas wuxuu suusayaad moodaa wuxuu ayuu ku caddaynaya wuxuu le imikaabadi moodaa imika inaan arkayo waa xaaladii horu soo xaadirsaday suuradii baa hortay sii taalla inaan anigoo arkayaba ama eegaya caddaankii kaatuntaasi lahaayo rasuulka ilaahay gacantiisii kuba sugan naqshuhu naqshadiisna waxay ahayd muxamadun rasuulu اllahi xdثna محamed بن المثنى qال xdثna معاad بن هiشhاm qال xdثnي أbي عن qtاdة عن أنس أن النبي أنa نبي الlahi صلى الlه عليه وسلم kana wuxuu araada mid doonay an ykتuba inuu waraaqa u qoray ilى الcajami ugu yeedhayo diinta gaadhsiinayana dacwadii ilى الcajami ilى muluki الcajami nimankii cajamka ahaa boqoradoodii faqiila lahu waxa lagu yihi in الcajaba nimankaa cajamka ah ee waxa weeyaan adigu aanin dee waa dadka aan carab ahayne boqorad ahaa weeye laa yaqbaluuna ma aqbalaan oo maba aqbalayaan mana aqriyayaan ilaa kitaaban kitaabun mooye calayhi korkiisa khaatamun shaabade ay ku sugan tahay oo shaabadayso mooye mid kale ma aqriyaan faاsطanaca rasuulka ilaahay wuxuu samaystay oo wuxuu amray dee in loo sameeyo khaataman kaatun min fidatin qaala anas baa wuxuu yihi كأني أنظر إلى بياض إلى بياض الخاتم في يده حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتاة ولaba nin oo walaalo oo kolley meelo kalena waa horta khaalidku waa kuba sugnaa waxa weeyaan oo taabicin atbaacu taabiciintii ah khaalidkuna waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa oo ninkan qataadadan la kulmay horena waaba uga dhintay isaguna waa dabaqadan sufyaan ibnu cuyeyne ninkan ay walaalayeena nuux ibnu qays la yidhah alxudaani عن قتاaدة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراada wuxuu doonay أن يكتba inuu qoro إلى كسرى وqaysر والنجاشي فقيiلa waxaa la yihi إنهم laa يqبلوna kitاaبا إلا بخاaطم inuu shaabad leeyahay mooye maba أqبلaan maba qaadayaan ka فصار رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم معنaa waa أmara بصياaqati weeye isagu gacantiisa kuma samayn ee wuxuu samaysaya uu amray in loo dhalaaliyo loo sameeyo khaatamankaatun xalqatan fidatan balse baa nusqooyinka muslim wada dhacday suu imaamku leeyahy raximah اllahu tacaala oo markaa deetan icraabaynaana waxa weeya maan ku laqbaynaynaa xalqatan khaatamtaan ka bedelaynaa xalqana deyna waa waxaa soo wareegsano khaatamkuna waa soo wareegsan yahayba laabtana waxa badan in la reebo oo dee bal taas baa luqadooda mashhuurka ay tahay haddaba markaa maxaan odhanaynaa fasaaqa rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu amray dee in loo siyaaqeeyo loo dhalaaliyo oo loo sameeyo khaatamankaatun xalqatan xalqa in loo sameeyo ama waa samaystay xalqo fidatan oo min fidatin fidaa tamyiizaani baan iyada toddoba iskaga nabadsanayna xalqadaas oo ah fido ama fido ah ayuu rasuulka ilaahay amray in loo sameeyo waa samaystay waa sidee naqshigiisna muxuu ah wanaqasha fiihi maxamedun rasuulullahi si dee waraaqihiina taasuu ku naqshadaynayey taasuu ku shaabadaynayey taasuu uguba dirayay qolooyinkii bal xadiidku waa axaadiisyadii hore waa haatan waa isla wada mid bal xadiid anasa horena waa ta aan soo maro arrintan unba ahaa naqshadan iyo taasi ay ahayde waxaa inoo soo korodhay un baabka markii rasuulka ilaahay khaatamka samayso sanadii lixad dhammaadkeedii ama tii toddobaad madaxeedii markaa wufuuddii iyo rusushii dirayey ciladii uu samaystay naqshadanna waaba taa ahayd markii dee si waraaqaha uu dirayo qolooyinka madaxda uu dirayo isagoo dacwadda gaadhsiinaya ee si ay waraaq jiha la garanayo kaba socoto oo la qadariyo ay u noqoto uu kuma shaabadaynayo nimankaa u dirayaana waa habkoodii oo wixii iyagu ay ku dhaqmayeen buu u sameeyey sidee si ay u aqbalaan o ay waraaqdii u aqriyaan o waraaqda hagaag ay u gaadho ama umuuraha kale wax in inoo cusubi kumaba jiraan baab fii darxi اlkhawaatimi kaatumaha tuuritaankooda la tuuro macnaa waa xaalo kale casharkii ka koreeyeynu kuba soo maray taas buu u baabaysan yahay oo waa kii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ini kuntu albasu hada اlkhaatama waajcalu fasahu min dakhilin faramaa bihi oo u yihi wallahi la albasu fanada الnaasu khawaatimahum waa ti aynu soo marroo kale bal wax yar ba aynu ku arki doonaayo ka horena wuxuu aha xadiid cabdillahi bni cumar warinayey xadiidkan inoo soo socdaana waa xadiid anas waxoogaa yarna waa ku yar jiraan xadiidkan oo ah xag ibnu shihaab kaba yimi waana kan xadiidkii xadaثnي أbو عمrان محamed بن جعفر بن زiyاad qال أخbarna إbrاhيم yعnي بن سعد عن بن شhهاaب عن أنس بن مالك أنه أbصر wuxuu arkay أنس بن مالك في ydi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay gacantiisa khاatamankaatun min wariqi فiضa yوما maalin waaxida keliya maalin keliyu ku arkay qaala wuxuu yihi faصنca الnaasu dadkiina waxay samaysteen alkhawaatima kaatumo min wariqin falabisuhu iyaguna rasuulka ilaahay oo kuba dayanaya ayay kaatumadii soo samaysteen oo fido ahayd baa laftiga inoogu sugan oo markaasay xidheen fadaraxa الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa tuuray khaatamahu kaatuntiisii fadaraxa الnaasu dadkiina waxay tuureen khawaatimahum iyaguna markay rasuulka ilaah tuura ay arkeen iyaguna way tuureen bal xadiidka dariiqiisa kale aan gaadhno xadaثnي محamed بn cabd لlah بn نmayri qaala xadaثna rawxu qaal aخbarana بn jurayji qaal aخbaranii ziyaadu ziyaadku waa ziyaad ibnu sacad oo dee min kibaari aصxaabi ibni shihaab oo marar kala duwan aan soo aragnay weeyaan ana bna shihaabi aخbarahu ana anas bna maliki aخbarahu anahu ra'aa wuxuu arkay fii yadi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam khaatama min wariqin khaatunka fido ah yowma waaxida maalin keliya uma ina الnaasa dadkii idarabuu macnaa istanacuu weeyo way samaysteen una waa ifticaal min adarbi un weeye haddii la idhahdo daraba shay iyo dee itakadahu iyo sanacahu iyo waa isla miduno maha isbaraabarkii iyo ti idiraabkii iyo lafdigani maaha ee waa ifticaal min adarbi oo dee imika asalka hore wuxuu ahaa taraba ayuu ahaaye markii dee ta'dii ay dhacday ta-ul ifticaal xuruftan xuruufulidbaaq dabadeed mid kaba mida ayaa da loo bedelo idrabu ay tahay manaa macnuu waa min adarbi oo waa darabu alkhawaatiba min wariqin waxay samaysteen kaatumo wariq ah falabisuuha fadaraxa الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam khaatamahu fadaraxa الnaasu khawaatimahum xadaثna cqbaة bnu mukramin alcamiyu qaala xadaثna abu caasimin can ibni jurayjin bihada اlisnaadi milahu xadiidkii mid laba mida alin xadiidka rasuulka ilaahi inuu kaatun samaystay dadkiina ay kaga daydeen markii dambena uu tuuray iyagiina ay tuureen uu yihi weligay dib uma xidhanayo waynu soo aragno cashirkii ka koreeyey inooguba sugnayd lakiin halkaa maxaa inoogu sugnayd kaatuntaa rasuulka ilaahay samaystay inuu kaatun dahaba ahaa taas baa inooguba sugnayd markaasa waana waxaanu dhahay markaa hore waa waktigay banaanayd dahab isticmaalkeedu markan rasuulka ilaahay tuurayna waa markii waxyigu ugu yimid taxriimkiisa uu rag ka xaaraam kaba yahay dadkiina waa kuwa kagaba dayday markii horena kaga dayday ee inay markaa ay waxa wey inay samaystaan oo xidhaan arrinkuna wuxuu ahaa taxriimkii baa yimi markaa horena taxriim baan jirin lakiin xadiidkan maxaa inoogu sugan bukhaari iyo muslimna xadiidkan way isku waafaqsan yihiin oo waxay wariyeen anas ibnu malik iyo dee ibnu shihaab dariiqiisaasay kuba wariyeen ziyaadkan iyo qolooyin kaleba waxaa jira khaataman min wariqin waa kaatan wara fido ka samaysan markaasaa dee daahirkuna fasanaca naasu lkhawaatima min wariqin falabisuhu fadaraxa nabiyu marka waa in kaatuntii infidad ahayd uu tuuray rasuulka ilaahay xadiidkuna sidaas baa uu bukhaari iyo muslim ugu sugan yahay laakiin su halkan sheekhu qaadiciyaad buu ka soo naqlayaay ahlulxadiid guud ahaan waxay ku tiriyeen arrinkan aan lafdigan min waraq iyada way jirtaa rasuulka ilaahay kaatun inuu samaystay muddo yaroo kooban uu xidhay markii dambena uu tuuray dadkiina kuwoodii ay daadiyeen taasi way inoo sugantahe laakiin kaatuntaa la tuuray dahab buu ahaa kan waraqah waa kan marka dambe uu samaystay dib u haystee saxaabadii haddana khulafadii ay sii haysteenba weeye muu tuurin marka halkan waxay leeyihin culimadu ibnu shihaab baa wahamkani kaba dhacay ibnu shihaabna waa xaafidu casri xaafidu wakti xifdi ahaan isagoo dabaqadiisa nin kula midi ma jirin ba xafdiga laakiin haddana dee insaanku waa bashar oo waxaaba yidhahdeen ma sumiya alinsaanu ila linafsihi insaanka waxa insaan loo yidhiba waa ilowgiisii ilowgiisino insaan cismo ama kaba haysto oo dee macsuum kaba ilow maba jirto rasuulka ilaahay baaba salawaat ullahi wasalaamu caleyh sahwiyey salaadiisa dhexdeedii buu sahwiyey marka basharku mucarad linisyan marka ama lecan mucarad likhatana arrinkani waa sahwi ibnu shihaab kaba dhacay ee kaatunta rasuulka ilaahay samaystay ee waxa weeyaan uu markii dambena tuuray kii dahabku ahaa maka fidada waa kan naqshadaasna lahaa waa kan wax ku shaabadaynaya waa kun dadkiina ay samaysteenba alanaha iyo kii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleh bacda wafaati mar imanka markan taan idhaahno wax dambe oon jawaab kale oon doondoonaa maba jirto inta yaree min wariq baan leenahay waa wahamka jira dee ruwaadda xufaadda eh haba warinayaan xadiidkii qolooyin baa adugu kolley jawaabay leeyihin barkoodi way awileen imaamna wuu jawaab dee kolley aada moodo inay yar fog tahayna takalufna uu kuba sugan yahay oo isagu halkan isagu leeyahay ee kol haddii xadiidkii la tawjiihin karayo taawiilkaas baa saxiixo xadiidkana inooguma sugno wax mancinayaanoo markaa waham kama dhigayne waa nooc tawjiih baa jira bal tawjiihisa haddaan soo qaado oo culimada qaarkoodna ay dee ku jamciyeen riwaayaadkii wuxuu isagu dee kolley qaadiciyaad iyo tawjiiha way soo qaadeen kuwo kalena waxyaala way soo qaadeen lakin waxaan leenahay kolley dii wahamkaas waa waxaa yare basiidka waa kelimada min waraq ruux dee matalan ka maxfuuda ama macsuum kaba eh inuu saawi kaba dhacana maba jirto inkastaba xifdigiisu aad iyo aad hawbato ragtii xufaada waaweynaana kolley waxyaalo kaba dhacay waa wada jiraan oo taasoo dee inay khada'i khada'a badan unbaa dhib leh sahwiga badan ubaa dhib leh wax mar ka dhacay ruuxu ina xifdigiisii hoos wax uma yeelayo waaba dabeecadii bashare waxay yidhahan barhkood rasuulka ilaahay markii uu doonay dee inuu xarimo khaatama dahab hadda waa taxriimki waxyi ayuu khaatumkan fidada ah samaystay markaa markii uu khaatumkii fidada ahaa samaystay uu dadkii tusay ayuu si uu utuso uu sheego inuu bannaan yahay ayuu tuuray kii dahabka oo macnaa kan la tuuray maha kii fidada ahaa fasanaca naasu khawaatima min warq iyaguna markii rasuulka ilahi falabise fadaraxa nabiyu salى اllahu alيه wasalam wa khaatamahum ladii huwa min adahab kan uu tuuray maha kan markan dee wariqe uu samaystay ee waa khaatimkii dahabka ahaa ayuu tuuray isagoo dee iyag dadkii u sheegaya inuu xaaraam yahay dadkiina markaa fadaraxa naasa khawaatimahum aladi hiya min dahab alati hiya min adahab khawaatimtoodii dahabkayd bay tuureen macnaa siyaaqa xadiidka iyo lafdigiisii ee kolle waxaad moodaa waa ka yar dheer yahay ee wuxuu leeyahay ta'wiilkaas baa saxiixa xadiidkiina waxay noo diidayaa maba jirto laakiin bal rasuulka ilahi haddii taa la idhaaho dadkuna ma kuwa wariqa iyo iyo waxay wada haysteen koodii kaley wada haysteen waa si dee iyagu leeyahy taasna iyadna waa suurtagale bal waxaan leenahay taa ay marka horeba ahlxadiid intooda badan kaba soo naqliya ama jamiicood tani waa ta'wiilun baan kuba daysanaynaye xadiidkan waham yar baa kuba sugan oo ah waa in khaatumkani la tuuray ama dadkuna ay rasuulka ilaahay dee intay kaga daydeen ay samaysteen ee markii dambe la tuuray inuu wariq aha intaas baa waham kuba jira ee khaatumka dahabka ayaa xukumkan ah taas baa ruwaadii badnaydayn ibnu shahaab ahayn ee xadiidka kuba wariyeen waana ta aan barhkood soo aragnay intaasaan kuba dhaafayna waxba ta'wiiliyo uma baahnin baabun fii khatami lwaraqi fasuhu wariqi baan ujeedaa khatami lwariqi fasuhu xabashiyun wuxuu u baabaysanyami waa fii itikaadi khatami lwariqi macnaha khaatum ama kaatum fidaa samaysiga la samaysto oo fasuhu xabashiyun faskiisuna uu yahay xabashi bal kaas ama itikaadkii rasuulka ilaahi kaa samaystay ayuu u baabyahay manaa waxa weya khaatamku horta waa xalqadan wareegsan de faskuna waa intan aan garanayno marka xadiidka inoo dambeeyana waxa weeyaan kaatuntu dee fidaabu ahaaye laakiin intan oo malaha dee wax macdin kala ahayd xajar kala ahaa ama caqiiq ha la yidhaha ama jazacii haba yidhaaheen waana kii wax lagu naqshadeeyey ayaa wax kala ahaayoo ka imaka xabasho loo nisbeeyey bal xadiidkan kuba arki doonaaye waa khaatum faskiisi uu xabashiya itikaadkeed waana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh khaatamkiisiun xdثna يحyى بن أيوب qال xdثna cبدالله بن وهب المصري قال أخبرني يuنس بن يزيد عن بن شهاب قال xdثnي أنس بن مالك قال kاna khاaتم رasuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaah khاaتمkiisu wuxua min wariqin وkاna fashu faskiisuna wuxuu ahaa xabashiya mid xabasho loo nisbeeyey waa bilaadaas oo la arko dee xajar ama waxyaalahaas oo xaggaa lagaba keenay oo macdintiisu uu xaggaa ay tahay ama caqiiq haba yidhaaheen ama jazac haba yidhaaheen kaas baa faskiisan iyo intan faska faskiisa uu ahaa kana wakana fasu xabashiya bal halkan sheekhu culimada wuxuu kaba soo naqlinaya inu yacni xajaran xabashiyan oo waa xajar adigu macdineed oo dee xajaryada ama kariimkee fiican ee qiimaha la un weeye ama caqiiq ama jazac iyo waxyaalahaas oo dee jayaanibkaa lagaba keenay oo asalkiisu xaggaa yahay kaas ba uu bal masalan faskiisu ah ama se waxaaba loogaba jeedaa fasu xabashiyun fasu xabashiyantan lawnkiisa iyo midabkiisa waa madoobaayo alwaantoodoo kale ayuu ahaaye wax kalaba maaha ee bal taas buu ahaa bal wax ka duwana insha allahu tacaala waan arki doonaa وxdثna cثman بن abي شhaybة وcbاd بن muسى qال xdثna dلxة بن yaحyى وهuو الأnصاriي ثuma الزurqiي عan yuنuسa dلxة بن yaحyى wuxuu leeyahy waa nin ansaara ansaari dee aws iyo khasraj bay kaba koobnayde waa nin jilibkoodii hoose reer bani zureyqa khasraj oo reer bani zureyqa weeye oo ninkan kolley saxaabigii nucmaan ibn abi cayaash ayaa awow oo waa dalxat ibn yaxya ibn nucmaan ibn abi cayaash reer madiinuu ahaa markii dambe baqdaad buu degay xaafid ibn xajar cibaaradiisii taqriibna waxay ahayd saduuqun yahimu min asaabica waa nin adigu run badana ah laakiin awqaadda qaarkeed bay awhaami kaba dhacdaa waana bacdigood say yidhaaheen oo saabicuu kaba mid yahay laakiin culimo kala duwana ninkan way tawhiiqiyeen oo dee martabadaa way kaba sii sarraysiiyeen bal wuxuu yihi can yunus can ibni shahaabin can anas ibni malikin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama horta bukhaariyo muslimna ninkan way ka wada wariyaan bukhaari xadiid keliya ayuu leeyahay oo dee ninkuu maaha martabadii rijaashii saxiixa ma gaadhsiisna sa muuqata barhkoodna way daciifiyeen ba dee barhkoodna waxa weeyaan xadiid keliya oo xaj ah oo mutaabaco ah oo sulaymaan ibnu bilaal ay wada socdaan buu bukhaari ka wariye muslimna wax saa uma badna xadiidkan aan hayniya mala xadiid xagga sifada ah rasuulka ilaahay weeyaane kan imaka isna sulaymaan ibnu bilaal umahood ninkaas siqada ayaa xadiidka la wadaagsanayo ma haddee xadiid uu isagu usuul ah imaka marka la eego lagaba warinayo waa mutaabacadii waa arrintii uuba soobanayay ama shaahidkii weeye waayo waxaa inoo dambeeya ninkii mutqinka ah ee siqadaas sulaymaan ibnu bilaal ayaa xadiidka la wadaagsaday xadiidka keliya bukhaari kaba wariyeyna oo laakiin isagu xajaha aan kan ahayna sulaymaan ibnu bilaal baa isna laba socday bal xadiidka dambe dambeeya ka insha allahu tacaala ma hubo inuu sulaymaan uu dee maqruunkiisa yeyan kale waa wax inoo dambeeye bal waxaan leenahay waxa uu kuba leeyahy waa intaa waana dee tawa mutaabaca un ama shaahid un wuxuu yihi haddaba ana rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam labisa wuxuu xidhay khaatama fidatin katun fido ka samaysan buu fii yamiinih intii hore maynaan soo arag gacantii waa gacantiisa midig gacanta midigna halkay ahayd fartay ahayd way inoo dambaysaa in sha allahu tacaala midigtiisuu ku xidhay fiihi waxaa ku sugnaa khaatumkaas fasun fas xabashiyun xabashi ah kaana yajcalu waan u yeerayey fasahu faskiisa mima yali kafa macnaa intan faska ah xagga gudaha ama baabacaduu marinaya dusha muu soo marinahayn وxdثnي زhير بن حرب qال xdثna إسماعيل بن أbي وys qال xdثnي سلaيمان بن بلال عن يuنس بن يزيد waa xadيiثkii un markii hore طلحة wuxuu ka warinaya يuنس maantana سلaيمان بن بلال ninkaas ثقada ayaa xadيiثkii warinaya بhada الإسناaد waa إسناadkii aynu kuba soo marnay yaحya dلحya lahaaba عan يuنس عن بن شhاب عن أنس مثل xadيiثi طلحة بن يaحyى isagoo lamida un xadيiثkii maka طلحة بن يaحyى uu warinayay balin xagga gacanta way inoo dambaysaaye laakiin halkan lafdigan baa fasahu xabashiyun baa inooguba sugan waxaa kaloo bukhaari saxiixiisa dhacay xadiid anasun rasuulkii ilaahay wuxuu samaystay kaatun fido kaba samaysan oo fashu minhu eg fashu minhu faskiisu uu isagu ka mid yahay oo markaa taa lafdiga bukhaari wuxuu keenayaa mar riwaayada bukhaari oo xadiid anasuna faskana inuu fido un ahaa macna aanu wax kale ahayne uu fidaba ahaa marka isagoo ibnu cabdilbar wuxuu raajax yeelaa sida nawiba soo naqlilayo kaa bukhaari buu raajax yeelaa laakiin culimada kale maxay leeyihinba labaduba waa saxiixba laakiin siday ku jamciyeen waa iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh laba kaatumba meeshii jiray mid isagu kaa faskiisa uu xabashiga yahay iyo midkaa uu yahay faskiisu uu isaga kaba mid yahay oo labadaa kaatun uu jiray taas baabay ay tahay oo ama labada gacmood ha kuba kala xidho sida jamcin yaroo inoo dambaysa ama kolba laba ha kala xidho laba goor ha kala ahaadeene laba kaatun inay kala ahaayeen labaana siday ciraaq iyo qolooyin iyagu halkan ay kuba jamciyeen xaab ibnu xajar baa ixtimaal kale leh fatxulbaari oo ah waxaaba dee ay tahay in fasuhu minhu wuxuba uu fidaba ahaa ee nisbadan ah xabashiyantani inay tahay wax kale oo ama siyaaqada ah ciddan samaysay ayaaba dee ruux farsamo yaqaan oo jaanibkaas aba ahaa waa xaggii siyaaqada ama lown ahaan iyo waxaase aanay labadoodu ku kala dunayne mid kastaaba fido ayuu ahaa fasku naqshadana waa kanba lahaa xabashiyantani waa xagga siyaaqo iyo samaynayo bal nisbo kaloo jaanib kalea inay taa tahay bal waxa weeye waa nasto xaafid isaguna fatxulbaari yidhaaho hadalka sheekiisana kol dib baan usoo yar naqlin doonaa markaan xagga gacanta gaadho وxadثnي زhayr بن xrb qal xadiidka waan dhamaynay baab fii lbs اkhaatami kaatunta xidhashadeeda fi اlkhinsar min اlyad markii hore waxay noo soo maraynu soo aragnay labisa khaatama fidatin fii yamiinihi imikana yamiintii waa fartiye waa faryarta faryarta ee gacantaa marka gacantaasi ma gacanta midig bay noqonaysa gacanta bidix xadiidka wax kale oon midig ahayn baa inooguma soo socday waaba kanoo muxuu yihi horta xidhashadii kaatun faryarta lagu xidhanayey min alyad oo dee yaddiina bal markaa yamiin o ixtimaali yasaarna o ixtimaali xadiidku inoo soo wada ayaa sii tacyininayo wuxuu ihi mslim وxadثnي abubكر بن khلاd الbاhirي qال xadثna cبدالرحمن بن مهدي qال xadثna حمد بن سلمة عن hاaبت عن أنس qال أنه qال kaana wuxuu ahaa khaatama الnabiy salى الlahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahi kaatintiisu fii haadihi waa far buu ishaaraya wa ashaara anas wuxuu ishaaray ila lsansari faryar min yadihi اlyusraa gacantiisa bidix ah oo ujeedadu faryartaa gacanta bidix buu rasuulkii ilaahay kaatintiisa kuba xidhanayey taas buui xadiidkii hore anasna labisa khaatama fidatin fii yamiinih waa midigtiisa walow aan farta taxdiidkeed kuma sugnayn de horta markaa fardhaxa iyo musabixada midna kuma xidhanayno nahyi baaba inoo dambeeya labadaa in kaatun la gashado bal rag marka ay noqoto iyo waxa weeyaan nahyi kuma yimi oo xadiid caliha inoo dambeeya ee faryartan ma bidixba uu kuga xidhanayay gacantu ahayd horta faryar buu kuga xidhanaya mise midig bay ahayd xadiidkan waxaa inooguma sugan waa tii bidix laftigaa horena midig baa inooguma sugnaa marka faryartiun haddaan kaa horo kuma fasirno waxaa inoo soo baxaysaa muslim inay faryarta bidix iyo faryarta midigba ay kuma sugan yihiin bukhaari oo kale waxa weeyaan kolley khaatamku waa yimi laftii baana dhacay waxaan filaya un se inuu yahay dee sia raawiga xadiidka warinaya inay midigtiisa ahayd oo balbalkan iyadoo mudlaqana way timi iyadoo midigna way timi ka xagga marka la eego khaatumti waxaan leenahay markii dambe de kaatun horta fidun buu ahaa naqshadiisna muxamedun rasuulullahi bay ahayd ciladii uu rasuulka ilaahay naqshada u samaysayna waa ta aan soo sheegnay walow ruuxii ay jaa-istay magaciisa inuu ku qorto oo xikmad inuu ku qorto wax kale uu kuma qorto inay uba banaan tahay taas oo kale inay uba banaan tahay taas iyada waa bal markaa waa shay jaa-isaan ihi wax dee ishkaalle maba jirto xagga meesha la marinayo gudaha in la mariyo dusha in la mariyana waxaan rasuulka ilaahay waa mariya xaggan waanay fiicantahay ruuxii rasuulka ilaahay kuma dayanaya laakiin xagga kalena nahyi ma jiro ama amar jihadan la isfariyo ma jirto haddii dushii la marsado selafku labada siyoodba way sameeyeenoo taasna iyaduna way banaan tahay xagga fariba inoo yimi muslim waa tan oo labadii arrimoodba midig iyo bidixba waan aragnaa midax bukhaari oo kale kolley waxaad moodaa ama waa lafti ixtimaal leh oo amadee labadiiba gacan uun ama iyadoo yemiin yimi walow shaki meeshii ama dee ay meeshii uu kuba jiro yemiintii inay ahayd baad moodaa ka culimada qaarkood ba waxay kuba jamciyaan sida jamcigan imaka faska aan sheegayay oo ah in meeshii laba khaatum uu jiray laba xaalo kala ahaa kor uu midig ku xidhayna ay jirtay kor rasuulka ilaahay bidixda uu ku xidhayna ay jirtay labadina waa shay banaan haddii la eego xagga ziine iyo qurux marka la eego ee midigtii baaba ahayd sa min baabi takriim hadday tahay in la horreysiiyo haddii rasuulka ilaahay dee xaaja ayuu uba xidhay welibana markuu doonayo inuu soo saaro kol hadduu wax ku shaabadaynayo halkanaa ku ansabsanayd oo dee tan soo saarkiisa iyo taasi k xagga kale waxqabashadii iyo waxyaalaha safartii way kaba dheertay iyo gacantii had iyo goor wax laguma qabsanayay jaanibkaa marka la eegana dee waaba tawjiih kale eh bal labada xaale inay laba go-ay ahaydba taasoo in ama in laba kaatun ay wada jireen uu mar wada xidhnaa ama se laba xaalo ciraaqi ba wuxuu leeyahi raximah llahu tacaala kolley hadalka laa waa soo naqlinayaa tirmidina waa sharxo umuurahan laakiin qadcadiisi uu kaba sharxay malaa isaga ibnu sayidinaas baa uga horeeyey isaguna waa sharxay isaga naftiisu waa kaba dhinto labadooda midna may taam yeelin qadcadaa hore ibnu sayidinaasna lamadbacebe waxa weeye wuxuu leeyahay alfiyo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh siiradiisa kolley waa imaam ilaahay jaanibka uga dhib yareeyo de alfiyada musalaxa alfiyada ciraaqi laga yidhaho waa kale markaa tafsiira bal matalan taasa waa leeyahay wuxuu leeyahay oo kale alfiye qariibka xadiidka ama qariibka qur'aanka oo alfaada ama luqadii u baahan ee gariib lagu tirinaya qur-aanka dhacday nadmi dheer oo alfiyu kuba naqmiyey taasna waa leeyahay iyadna la madbaceeyey wuxuu leeyahay oo kale in minhaajka baydaawi uu nadmiyey usuulka oo ilaa kun iyo saddex boqol iyo dheeraad buu gaadhsiiyey waana isaga iyo sharaxa inankiisu abu zarca uu kuba sharxay na way madbacaysayn iyagana waa la madbaceeyey labadaba waa la madbaceeyey alfiyadiisaas oo kale wuxuu leeyahay alfiya siirada ah taasna waa leeyahay oo alfiya siirada ahna uu nadmiyey alfiyaha siiradna kale waa kitaab aad u yar heer sareeya umuurahan aan soo aragnay rasuul hadday tahay addacaamkii iyo ashribadiisii iyo umuurahan aan axaadiidta kusoo marray dee waa ku nadmiyey iyadoo axaadiidtan uu markaa dee ay ka dhaqaaqayo khatamkan iyo tan lix bayd baa uguma sugan alfiyada sirad khalqigiisa iyo khuluqiisa iyo maqaaziniisa iyo walaanu maqaazida dee tirin mooyaane aanu dee qaswo qaswo aada ugu sii tatabucin dalaa-ishiisi iyo mucjizaadkiisi iyo bal firaashkiisi aynu soo marray xadiidka aynu kuma soo marray waxyaalahaasoo dhan ba alfiyada way ku nadmisan yihiin oo waana la sharxay sharxeedaasna dee kolley anigu matigan hayaa muxaqaqa laakiin sharxeeda uu munaawilayana isagaa madbuuc baan filaya waana dee waxay la tahay mutawafir xagga shaba internetkana sharaxa uu leeyahay munaawi waxa weeyaan taas bal marka waxaan leeyahay uu nadmiyo horta saddexda bayda hore kaatunta rasuulkii ilaahay iyo inuu bal matalan dee faskaas xabashiga ahaa iyo inuu bal matalan naqshigiisu ah muxamedun rasuulullahi saddex sadar ahayd iyo inuu xagga hoose ku xidhanayo iyo inuu yidhi bal matalan axadna iyoanu naqshadaydoo kale ku naqshadaysanin si aan ishtibaababa intaba saddexa beyda hore kuma sheegay saddexa beyda dambaan u baahnaan soo qaatay une oo bal markaa saddexa beyda dambana wuxuu kaga hadlay masaladan aan hayno xagga faryarta bidix iyo taas iyo sida laguma jamcinayo iyo khaasatan faska oo kalu marka horeba soo sheegay laakiin tan buu u exaaleeyo markaasa cibaaradiisa waxay ahayd ylbshu kama rawى الbخaarي fي khinsar yamiini aw yasaari kilaahuma fي mslimi waa halkan aan hayno imaka kilaahuma fي mslimi wyujmac بأna da fي xaalatyn yaqac aw khaatamayni kul waxidi byd kama bfasi xabashiyi ad bfasin xabashiyi qad warad oo wuxuu leeyahay rasuulka ilahi kaatunka wuxuu kuga xidhanayey waa fi khinsar yamin aw yasaari ma bukhaari suu leeyahy ama ta bidix waa shaga ama timidig ujeedada lafdiga yan baa yimi yamiinna meel bay kuma sugan tahay walow aan saa riwaayada dee meesha kuma sugan inay saa isu raacsanaayeen aan horta u arag haddaan meel kale aanu kusoo aroorin horta tan kitaabulibaas kuma sugan laakiin wuxuu leeyaha taa ama tan deetu yihi kilaahuma fi muslim waa halkan aan hayno khansar iyo miyadihi lyusra iyo lafdiga hor yamin labaduba muslim bay kuma sugan yihiin lakiin muxuu yihi wayujmacu biana da fi xaalatayn yaqac waxaa lagu jamcinaya laba xaalo ay tahay macnaa kolla bidix buu kuba xidhay waa kaatunta naftiisii un kol kalena midig buu kuba xidhay labada xaalaba way banaayeen taas baa laguma jamciyay aw khaatamayni kula waaxidi biyad ama se laba kaatun baa jiro midba u labada gacmood kuma kala sugnaa waa axaadiistii si loo tawfiiqiyo loo tajmiciyo deetu yihi kama bifasin xabashiyin qad warado faska xabashiga ayay dee iyaduna taageliyeen in dee laba kaatunoo midna faskiisu xabashi ah midna si lafdiga bukhaariye kaana fashu minhu oo fida ahaa taas uu jiro oo dee ama laba xaalo kala xidhay unobal taas waa say kuma jamciyeen ayaa tanna laguma jamcinaya waa cibaaradiisiio waana tan kolley ixtimaalkaa tilmiidkiisana ama xaafid ibnu xajarna waa taan soo sheegno xagga faska oo ah in macnaa uu yahay xabashi aanu ahayn ba w xaggaase xag siyaaqa iyo waxaa nisbadu ay tahay mid keliya uu yahayba taasna ixtimaal ay tahay baabunahyi can اtakhatumi fi lwusطى walatii taliha wuxuu baabaysanyay naayintii la iskaba nahayeeyey khaatumaysa ama kaatun dee kaatunta in laguba xidho fi lwusطى fardhexada iyo walatii taliha waa musabixada binsarta maaha tan xagga faryarta ka xigtama waa tan xagga suulkiya u dhaxeeya xagga ka xigto waa musabixada ama sabaabada ama murdisada dee san oran jirnayba ama luqadeenu tahay bal masalan taas in laguba xidho nahintii timi weliba waa raggay leeyihin xadaثanii moxamed ibn cabd لlahi bn numayri wa abu quraybin jamiiعa can ibni idriisa wlafdu liabi quraybin muxuu yihi marka xadaثana bnu idriisa waa imaamkii cabdالlahi qaala samictu caasima bna kulaybi can abi burdata can caliyin qaala نhاnي uu iga نahiyey yaعnي wuxuu ujeedaa النabiya slى الlaهu عalيه وasلم an ajcala inaan yeelo oo khaatamii kaatuntayda fي haadihi tan waa fartii waaba wasadi aw ilati taliha awduma waa litanwiic ama se ta ku xigta waa labadii mid ahaan ama ta ku xigto awdu wa imaka halkan walaa tudic minhum aasima aw kafura maha shaki iyo tardiid iyo de waa laba tanwiic macnaha tan ama tan oo labadiiba markaa waa loo diidaya uma lam yadri muu garan waxaa le caasim ninkii kaba warinayay de ibnu diris ba ama ciddii ka sokaysa caasimun caasim fi ayi tintayni macnaa labadan tacyiinkooda tan ama tan isagu markaa muu dabdin oo isagu walow riwaaya ay noo dambayso haddii ala idhaha dabdinteedii labada ta ay tahay ama labadan tacyiinkooda wanahani waxaa kaluu iga iga nahiye oo hadalkii cali rasuulka ilaahay iga nahya can lubsi lqasiyi waa ti aynu soomana waa dhar adku xariir un kaba midoo meel qasi la yidhah lagama keeni jiray xidhashadeed wacan juluusin fadhiisi lagu fadhiisto cala lmayaatiri bahaala bari dhowrada ama waxyaalahaas dee ay isaga xigsin jireen koora iyo khaasatan hadday xariir kaba samaysan tahay taas buu igama nahiyey kuwaasna hore inuu soo maray wala halkan tafsiir uu kuba yimi o qaala cali wuxuu yidhi bal faama alqasiyu fa siyaabun dhar weeye mudallacatu macnaa naqshada lahaydba oo yu'taa bihaa lagaba keenayo min misra laga keeno min misr masr iyo washaami sham fiiha shibukada macnaa waxyaalaha shabaheed waa waxyaalo ama dee suurooyinka caynkaasa iyo shabaheed uu kuba sugan yahay laakiin waa ta aan soo maray oo noo xariirta un kaba mida wa ama almayaasiru fa shay-un shay weeye kaanad ay ahayd tajcaluhu mid yeesho oo u samaysa nisaa haweenku libucuulatihina raggooda cala araxli kooraha korkii oo koorahan dee qorigiisii waxaasi ay isaga xigsiiyaan kalqadaa'i fi lurjuwaani qadiifooyinka macnaha urjuwaanku waa nooc sidqi axmaraynu hore usoo maray urjuwaankani manaa qadaa'iftaa cascas oo kale iyadou laba mida laakiin dee casaanka oo keliya looma diidahayn walow almayaasir alxumri ay timie iyadaa gaaliban xariir ay kaba samaysan jireen khaasatan galkeeda waxaa dhexdeeda ku jira maaha ay ku cadbeeyeen maaha eedgalka sare oo markaa taas baa la isuguba diidaya hadday midabka u noqoto dee inay karaaha u noqoto mooyaane taxriim ma gaadhsiisnaayeyso xadثna بن أbي cمر qال xadثna سفyان وaina cuyayna عan cاaصم بن كuraybi عan بن أbي muسى waana abu burd inuu habayno marka hore riwaayada hore inooguba sugnayde qala samعtu عalيا fadakra hada الxadيiث عan النaبiي صلى الlaه عليه وsلم بنaحوi وxadثna بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفر qال xadثna شعبة عan cاaصم بن كuraybi qال samعtu abا burdةa qاla samعtu عaلي بن أbي ضاaلب qاla نhى أو نhاnي نhى النبي ama نhاnي النبي صلى الله عليه وسلم يعني وxuu ujeedaa النبي صلى الله عليه وسلم فذkر نحو xدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبوالأحوص وسلام بن سليم عن عاaصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي نهاnي رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أن أتخtمa inan kاatun ka aan gashado on kاatun kuba xidho في إصبعي fartaydan haadihi tn أو haadihi ama tn qaaل وuxuu hi فأوma u شhaaray waxaa odhanaya abu burda cali baan u sheegaya wuxuu ishaaray markan uu lahaa haadihi aw haadihi ila lwusطaa farlexada iyo walatii t tariha iyada ta ku xigta ee musabixada ah taas buu ishaarayba oo bal masalan markaas labada iyada asababa walwustaana muslim dee ciddii aan hayn ee xadiidka warisay ama barhkood saasaa bay kuba wariyeen oo asababa walwusta bal waxa ay tahay un sunuu waxa weeye markay ninka ay noqoto inuu kaatuntiisii faryarta kaba gashado faryartiis hadduu kaatun samaysanayo ama iyada dumarku way kaba duwan yihiinba bal masalan markaasna xagga ma midig ba mise waa bidix adugu labadiba kaloday soo aroortay bal salafkiina labadiba ay ku xidhnaaye ay dee aan eegnay cid bidixda kuba xidhan jirtay iyo cid badnayd oo midigta kuba xidhan jirtay labaduba waa maka waa shay jaa-iza un hadduu midigtii kuba xidho oo la yidhaha waa baab ziino oo dee wixii ziine iyo takriim baabkeed ahayd iyo tashriif midigtaa ku mudnayd iyo taas laba idha iyo iyadoo kolkool gacantii had iyo goor wax laguma qabsanayey ah in kolkolna xaajaba loo gashanaye ziinaba loo gashano xaggii bidixdii iyada taasoo dee xadiidkana inooguma sugan labada xaalaba way banaantaan leenahay oo kolley waxaa u nadiir noqonaysa saacadan aan xidhano rux hadduu bidixda ku xidho sida dad badan ay kuba xidhaan hadduu midigtii gashado wax imaka maanicoo jira ama diid maba jirto waa tan rasuulka ilaahiyna salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaatuntii labada xaalaba ay soo aroortay laba xaalana ay ku kala xambaareen inaan laba waqti kala ahayd ama laba kaatunba ay jireenba xadiidka muslimna san baaba dee inooguma sugan midig iyo shakiba maahe midigta iyo bidixdaba inooguma sugantay marka iyadina tan baabkeeday noqonaysaayo macnaa ba'si kuma sugnaan leeyahay haddii midig laguma xidho iyo haddii bidix laguma xidho labada taas ba ruuxba janibkuu dooranayo isagay jirtaay waxa imika aan leenahay janibkaasunba ama waa baab takriiman oo midigun baa laguma xidhan kara bidix laguma xidhan karo iyada taasi ma jirto baabu istixbaabi bal halkaa kaatunta iyo wixii kuba tacalluqsanaa baan kaba baxaynaa baabu istixbaabi lubsi nicaali wama fii macnaaha wuxuu u baabaysan yahay xidhashadii kabaha la xidhanayay istixbaabkeed dee bal ruux isagaa u baahan maslaxadiisay tahayba lugtiisiibuu kuba dhowraya iyo wixii la macnaan sida akhfaaftii oo kale iyo wixii dee kaba meeshood gelayay حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل حسني معقل يوسدس وحيقا دهبنا لو إدواتي أنصار كنين عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسولك إلهي بان مقلي حالك قول أيوه في غزوة الدولمات غزوناها يغوم بحي ودولمات كم مقام عن مكان مقالدي توقن استكثروا بطصدة min alnicaali kabaha badsada oo ruuxii ee deer keliyaba haddaad doonto wixii aada badsan karta badsada taas fa ina arajula ninku weliba khaasatan markaa uu socdo baxayuu daba tegayo oo dhici karto inay kuwa dee uu u baahdo mid wax kaba badanba fa ina arajula ninku wanidna waa la mid uun halkan wax farqiga udhexeeyaa ma jiro laa yazaalu kama suulayo raakiban inuu yahay mid wax fuushan mantacaale intaa u kabagashayo intuu kabagashayo nin wax fuushan weeye oo bal taas weeye macnaha wuxuu shabahayaa ruuxii wax fuushadaayo ruuxan wax fuushan ee qorigii qodaxdii qoraaradii dhagaxii iyo wixii kale bal dhugta dhibayey isaga lugtiisii ma gaadhayaan lugtiisii ma gaadhayaan socodkii baa markaa u dhib yaraanaya lugtiisii baa ka badbaadaysa waxyaalaha dee duruqda yaale ee kuba iman kara ruuxii kabala ruuxii dee kabagashano taasuu la mid yahay uu shabahayaayo lug kabtani lugtii waxay ka ilaalinaysaa waxyaalaha wax yeelayay oo dhan ee duruqda aan laga waayin bay kaba ilaalinaysaa markaa ki fuushanaa ama raakibka ahaa ayuu jaanibkaa kaba shabahayaa ee haddaba badsada oo dee socodkiina waa u dhib yaraanayaa bal dee ninkii socod dheer gelayay ee kabala-a ee dhulkiis lugtiisna iyo waxaa lama kulmaysa waxaa dhici karta maqsadkiisiiba inaanu gaadhin oo hadhow dhiba ay u timaado ruuxii kale laakiin socodkii baa u fudnaanaya u sahlanaanaya oo dee wixii dhibi la-aana kabtii baa kaba celinaysa ruuxaa raakibkuu laga mid yahay haddaba badsada ruuxuu intaa uu kaba gashan yahay nin wax fuushan oo kale ayuu laga mid yahayba taas ba wey arrinkana waa baab irshaad rasuulka ilaahay nooguma hanuunayo welibana xadiidka ta kuma sugan alistifaar fi safar binicaal buu leeyahy kuwa ad xidhantay mooya haddii kale kuwo kaloo ku diyaarsana weliba safar marka tay dayna magaaladii waxa laga yaabaa inay iskaga ku dhawaato safar haddaad tood socod kuma jirto wax kale aanay jirin oo kuwii ay kaa kala go-an waxaa laga yaaba mashaqa inay halkaa kuba timaado hadduu ruuxu karayo dee wax istidabana wax kaloo diyaar u yihna inay jiraan oo waxyaalaha ruuxa musaafirka uga baahan yahay dee wixii kale iyadna uu baahanaya ruuxaa socotadina lamid weeye istixbaabkeed xadiidka iyo irshaadid laynaguma hanuunaya way nooguma sugan tahay baabu istixbaabi libsi nacli wuxuu u baabaysan yahay sunno nimadka ay sunno tahay kabtii in la gashado oo filyumna la geliyoba ama xidhashadii kabta la xidhanaya filyumna midig lugta midig awalan marka hore horta midigta lagu horreysiiyo walkhalci واstixbaab اkhalci min alyusra awalan marka horena hadday bixin tahay iyo iska saarid ay tahay bidixda lagaba saaro wakaraahat اlmashi iyo socodka karaahadiisa في naclin waaxida ruuxii hadday kabtiba kaba go-day inuu kab keliya kuma socdo o bal maalan taa karaahadeedii intaas baa iyada xadiidka intaas bay inoogu wada imanaysaa uu sheekhu inoo dhigtay xadaثna cabdالرحمن بن سلام الجمحي قال xadaثna الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن زياد عن أbي هريرةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi إda اnتacلى أحadكم أxadkiin hadduu kaba gashado manaa uu doono weeye inuu gashadayna hadduu gashaday oo uu gashadayba imaka dib u saaro saa u bilow ma lama odhanayo kol haddii labadiiba ay wada dee gashaday laakiin uu doono inuu kaba gashado falyabda bilyumna lugta midig ha ku bilaabo oo ha ku horreysiiyo waidaa khalaca hadduu bixiyo macnaa hadduu doono inuu kabtiisa bixiyana falyabda bishimaali lugta bidix ha ku bilaabo bixitaanka walyuncilhumaa ha u geliyo labadii lugood ama labadii qadam kabaha jamiican xarayin iyagoo dhan aw liykhlachumaa ha saaro oo labadan kabood dee ha iska bixiyo ha iska saaro jamiican xarayin iyagoo dhan oo yaanu lug keliya ama kab keliya ku soconin un taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidka iyadoo alfaada ay noo dambeeyaan oo dee bal laakiin xaggan walyuncilhumaa lafdigaas in damiirkanin humaadan iyo bal waxa weeye halkan kuba sugan bal intaan damiirkaasi hayba jooge xagga dabdiga imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa wuxuu ku dabdinayaa ya-da in la damiyo waana se iyo xarakaysanba oo yili yuncilhumaa min ancala oo dee min alincaal weeye taas buu isagu kuba dabdiyey haddii bal maalan taas xagga damiirkana isagu ma sheegine wuxuu u laamayaa markan taan idhaahno labadii qadam buu u laamayaa dikri u horreeyeyna ma jirto lasoo sheegay laakiin kaba kol haddii la sheegay dee waa halkii la gelinaye siyaaqa ina tusayo qur'aankaba ee way dhacdaa kolkood damir inuu yimaado iyadoo dikri wuxuu u laamo oo dikrigiisa uu horreeye jirin sida xataa tawaarat bilxijaab oo kale waa cadceedii wax dikriga u horreeyeyna may jirinba oo kaleo kolkol dee hadalkii siyaaqi kaleba wixii tilmaamayo ama siyaaqii lagaba fahmayo dee waxa weeyaan iyadoon dikri horoo jiray ama waxaan aan hore loo soo sheegin dameerkii uu iskaba iman karaa siyaaqay baa dee lagu kaaftoomayaaba waa hadal ibnu cabdilbari yidhaaho xaafid ibnu xajar uu kaba soo naqliyo xagga marka la eego dabdintan imaam nawowi iyo ncilhuma imaamkii ciraaqi waa xaafidkaas oo dee tirmidi sharaxiisa isagu wuxuu leeyahay may ahla luqa waxay soo naqliyeen nacala iyo intacala macnaha ficilkoo hulaasiya ama nacala waa ta badan nacilana barhkood haba sheegeen luqaha soo xakaya iyo intacalo oo ah macnaha ficilkii inuu hulaasi yahay haddii iyada markaa taa la yidhaaho oo saa la yidhaaho maxay noqon isagu siduu dooranayo weeye walyanacalhuma oo macnaha waa labadii qadam ama dee kabi ha gashada markaa iyada qadam iyo waxba damiirkii uma celinayno ee kabi bay noqonayaanoo yancalhuma manaa liyalbashuma weeye nacligii ha xidho waa saa adugba laakiin adigu sa haba idhaahe macno kaley soo naqliyaan baa jirto ancala rijlahu iyo ancala alfarasa haddii ama daabadii kolkol baa dee wax kaba weego isagaba kaba celiyo fardaana markay meel dheer la tegayo way u gelin jireen oo dee nacaal bay kaba cabiri jireen oo kolley waxa weeye aan filaya xadiid dheeraayo cumar ibn اkhadaab oo laga yaaba inaan nikax kuba soo maruu lahaa reer kasaan baan maqalay tuncilu nicaal maala alkhayla wey ama fardaa inay kaba u gelinayso si ay nooguma soo duulaan iyo waxa ay kaba baqanayaan markii rasuulka ilaahay iilihiisii uu dhacay be bal taasna way soo naqliyeeno marka waxa adigu yahay soo xaafid ibnu xajar yidhaaho haddii aan damiirkan labada qadam kaba dhigno san imaam nawi yidhi bay noqon oo liyancilhuma haddii damiirka aan labada kabood aan ku daynana liyancalhuma ha gashada kabihun macnuhu yahayna yada waan fadxinaynaayo markaa ma daminayno bal waxaan leeyahay yuncilhuma iyo yancalhuma culimadu labada dabdiba waxay noo soo naqliyeen ee kan imaamku ku dabdiye un maaha arrintu inay kuba kooban tahay taas ama liyaklachuma damiirkan kuba sugani labadii kabood buu ulaabmaya labada qadam uma laamaya liyaklachuma weye liyaklaci naclayni weye labadii kabood ha saaro ha wada saaro ama umuuraha kale waa wax inoo yar dambeeyo xadiidka ay noo soconayaan xdثna يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي yaanu soconin أحadكم أحadkiin في نacل واaحidة kbkeliya yaanu ku socon ليuncilهmaa جamيiعا wy waa labadii qadم kaba haw geliyo iyagoo dhan haddii liيncalهmaa hana labada kabood ha gashado xalayin iyagoo dhan أو ليklchmaa labada kabood ha saaro ha bixiyo jamiican xarayin iyagoo dhan kolley riwaayada bukhaari oo kale aw liyuxfihimaa baa halkan dhacday waxaana yidhaahba muwada riwaayaadkiisa ruwaada muwada ee halkan muslim haba dhacde waa ta u badan oo liyuxfihimaa baa dhacde macnaha labadii ha kaba tiro ha cagaagnaado oo yaanu ki mid keliya gashanaaninun bal xikmadda kuma sugan iyo waaa ma waan eegi doonaa marka dambe xadaثna abubakr ibn abi shaybata wa abu quraybin ولفظ لأبي كرyب قال حdثنا بن إدrيس عن الأعمش عن أبي رزين waa nin مسعوud بن مالك la yidhaho laga yaaba kitaabka oo kusoo noqnoqday ama meelo waa nin nin taabiciyo weyn weeyaan oo reer asad ah qaala wuxuu uhi kharaja ilayna waxaa noo soo baxay nin kaloo mascuud ibn malik la yidhaha ka dabaqa yaroo muslim ku suganna waa jira oo weliba ka xagga dee dabaqadana uu ka yariya waa sikaaru taabiciin xagga marka la eego martabadana siqanimadana waa uga hooseeya laakiin ninkani waa ninkaa weyne de abu hurayre iyona laba kulme qaala wuxuu uhi kharaja ilayna abu hurayrata abu hurayra nagu soo baxay fadaraba biyadii gacantiisuu ku dhuftay calaa wjabati wejigiisu faqaala wuxuu yihi alaa inakum idinku تحdثuنa ay تتxadaثuuna weyo labadii tood baa mid xadfan tahay waxaa ku sheekaysataan ani anigu akdibu inaan been sheegto calى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam adigu dee taas maayo waxa weeyaan dad baa xadiid isagoo rasuulka ilaahay farsanoodia waxoogaa un laba joogay axaadiistiisna uu noqday dee ninkaa صxaabtii rasuulka ilaahay ugu xadiid badan waayo axfadu man rawa اxadiiثa fi dari sun shaafici dhaaf kumayaal xadiid ama axaadiis aad u badan wariyey marka la eego raggii rasuulka ilaahay inta badan la saaxiibay uga muddo dheeraan aan i axaadiiii saas oo kala warin ayay barhkood odhanaya de axaadiiii waa badsaday oo barhkood baa dee kolkol axaadiiiisa badan baa malaa shaki kaba gelayay markaasuu leeyahay saasaa tidhaahaan litahtaduu inaan been u sheegayo anigu calaa rasuulilahi ugu been sheeganayo ugu been abuuranayo litahtaduu si a idinku ha u hanuuntaan oo waxyaalaha aan sheegayo dee ay dee diin marka uga dhigataan ha ugu hanuuntaan oo adulla aniguna dee beenta aan sheegayo ugaba luma arrinku taas maahe sababtuna dee waa sida xadiid kale kuga caddeeyey waxaa keenay xifdigiisa badan inaanay shuqlinahayn wixii reer madiine shuqlinayee ah beerahooday kuba shuqloonaayeen isaga aanay shuqlinahayn wixii dadkii kale muhaajiriintaa shuqlinayo suuqyada inay joogaan oy halkaas dee ay sayladaha iyo ay wax ku kala iibsadaan ee uu rasuulka ilaahay laazimi jiray isagoo ku kaaftoomaya calooshiisa waxaa gelaya uun saa daraaddeed meelo waqtiyo badan oonay rasuulka ilaahay la joogin uu laba joogay waxyaalo badan oo iloobeedna aanu isagu xusuusnaa iyadoo dee duco kaleo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ugu duceeya xaggaas xifdiga iyo taasna ay jirtayba haddaba alaa hooyay wa inii anigu ashadu waxaan markhaati ka ahay aan caddaynaya qiraya lasamictu inaan maqlay rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay yaqulu xaalu ku qowlayo idan qadaca hadduu go-o shascu axadikum axadkin waa indhashiisu ay godo ama waxaad falaa yabshi aan u soconin fi اlأkraa waa kabta kale mid ahaan baa suunkii ka go-ay indhal baa ka goday adugu wax dee kolley socodkiisii ama socodkii kabta dee gashanaanteedii aanay dee waxa weeyaan yar fiicnayn oo aan hagaag loogu socon karayn baa kuba yimi yaanu kabtii kale ku soconin xataa yuslixa ilaa taa go-day ama ay wax kaba go-een uu hagaajinayo islaaxinayo وxdثnي علي بن حجر xdثnيه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا الأعمش عن أbي رزين وأbي صالح abu صالح ba xadيiثkii maanta la wadaagsadoo ah ee ninka balaa ugu أxاadiiث badan xagga marka leega abu هurayre an أbي ama dadka ugu badan kuma jire عن أbي هurayرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم بhada المعنىa waa macnaha nimankan kaba soo baxnay bal weli axaadiistii baabkan way noo socotaa kolley xadiidka baabkan ka dambeeyaba taasi way nooguma sugan tahay xadiidka iyada bal waxa inooguba horta shis sheekhu wuxuu kuma fasiraya axadu siyuri nacaali wahuwa aladi yadkulu bayna اlisbacayni waydkulu darafu fi saqb aladi fi sadri nacli mashduudi fi ziman buu leeyay manaa shisci waxaa la yidhahaa wuxuu leeyahay un waa suumankan kabaa mid kaba mida waxaanu leeyahay labada farood dhexdooda ka gala waa indhash kaas ee daraftiisana waa halkan isaga loogu soo xidayo waa kabii hore laba gaashan jiray halkan sare ee bal waxa weeyaan loogu soo xidayo waa sunkan dee shiraag ba laguma magacaabo ama zimamka u kaba cabiray godka kuma sugan waa halkii dee isaga lagu xidhaye dee laguma soo xidhayo kaasuu galo kaas baa la idhaha macnaha tanun maaha haddii suun kala go-ana waa la mid haddii bal waxa weeyaan waxaanu keenayo un hagaag loogu socon karin taas bay shascigu yahay horta wuxuu leeyahay axaadiisan guud ahaan saddex masale ay noogu sugan mid waxa weeye waxaa mustaxaba sunno ah ruuxu marka uu gashanayo kabaha inuu midigta uu ku horreysiiyo waxaanay leeyihin culimadu maaha kabihu une wax alla wixii ama qurux iyo ziino baabkeeda takriim iyo nada adigu baabkii ah sida kab oo la xidhay iyo khuf sarwaalka gashashadiisii wixii gacmo lahaasanin mar la wada gashanayn gacanta horge ama kumka gashashadiisii waxaa laba mida bal matalan dee rasuulka ilaahay xataa xeerashadii xaggaasuu kuma bilaabay oo kale feerashadii waysadan iyo tayamumka iyo waxyaalahaasi waa baabkaas oo dhan bay wada raacay wixii baab waxiisasiintii wixii la qaadanaya ama ruux loo dhiibayey wixii baab takriima midigtaa lagu horreysiinaya ashyaada taa ka duwanna ee bidixdii baa laguma horreysiinayao waa gees ee midigtu rasuulka ilaahayna tayamumkuu jeclaa fii umuurihi kullihaa dahurkiisa kaba mid ah tarajulkiisa tanaculkiisa sida xadiidkii caaishana kuba yimi bal wixii bal matalan baab takriima taasaa lagu horreysiinaya wixii kalena bidixdaa lagu horreysiinaya tanna maanta waa dee bidixdun ayn kabtuna waa waxaa ziinada iyo quruxda ay kuba sugan tahay waa waxaa takriim baabkii ama tashriif markaa midigtii baa lagu horreysiinaya marka dambena midigtaa ku dambeynaysa xadiidku waa taa waa masalada hore masalada labaad ee bal waxa weeyaan iyada inooguba sugan in ama dee xaggii laba masale taasay noqonaysaa bidixiyo midigta wixii lagu kala horreysiinaye waa marka uu ruuxu kabtii keli ahayd hadday dee isagoo kaba gashanaa kabi ay wax kaba ama ka go-do oo kale waxa aan habbooneyn waxa karaahaa kolley taxriim xaddii may gaadhsiine in kab keliya lagu socdo taas waa halkan axaadiisa kala duwan xataa culimaduna kolley raximahum اllahu tacaala arrinka ay sheegeen ee halkan ay iyagu yidhaaheen waxa weeyaanba oo kale xagga markay noqoto kabaha dee waxaa xikmadda kuba sugani ay tahay waa lugta dhowritaankeeda laga dhowro waxyaalahan kuba imanaya ee dhulkii kuba suganaya ama qodaxleh ama wax kale lee dhibaya taasba weeye marka haddii labadii kabood dee intay midika gooba uu mid un gashan yahayba socodkiisii baaban caadi noqonayno lugna waa tan wax iyadii dhowra ayaa kuba sugan hagaag buu ugu soconaya lugna isagii baa ilaalinayo de qodaxdii iyo dhagaxi iyo wixii dhibi lahaa ayuu ka dhowrayaayo kaba markaa socodkiisii markaa jaanibkaas caadi ma noqonayo si uu caadiga ahayd uma soconayo aamin kama aha cisaar kama aha jaanib kale barkood sheegeenna xaggii marka la eega cadligii bayna aljawaarix oo kale iyada nafteeda tan dee waa wax kuba sugan arrin kaloo muhim ay culimadu sheegeenna way jirtaayo dee ruuxaa la arkay isagoo keb keliya gashan horta waa si shuhuro bal dadkii dhanni inuu waalo yahay ama waxyaalaha loo qaadanayaayo bal taasna in waa waxa dee keenaya in farta laysuguma fiiqo isagii shu wixii shuhuro keenayana waa laynooba diiday bal dadkii waxay u arkayaanba ruuxa aan caadi ahayn bay uba arkayaano marka umuurahaasoo isu wada tegey ayay tahay oo ruuxu haddii kabti ay wax kaba noqoto inuu waxa weeyaan iska wada saaro intuu tii kale uu hagaajinayo waana arrin dee arrinkani ah maslaxadeeni iyo umuurahaas oo dhamina waa wax inaga baab irshaadba wey arrin baa jirto tirmidi baa waxaa dhacay xadiis caaisha warinaysay oo keenayay rasuulka ilaahay waxaa suurtagal ahayd rubamaa bay kaba cabirtay walow xaafid riwaaye uu soo naqlinaya fatxi malaa iyo u baahan tahay lafti kale uu sooba naqliyey bal in tirmidi laftigaasi uu kuma suganya hobsasha ay leedahay waxa weeye in inuu rasuulka ilaahay kolkol keb keliya kuma socdo waa iyadu tay kaba cabirtay laakiin xataa tirmidi matinka hadal buu ku leeyahy halkana adigu culimadu waxay leeyihiin xadiidkaasi horta waa xadiid daciifa marfuuc ahaan buu u daciif yahay axaadiidan aynu haynaana waaba waxa tilmaamayaba dacfigiisaba tilmaamaya ee waxay raajax yeeleen arrinku caaisho inuu ku taagan yahay caishay kolkoltaasi kama dhici jirtay oo inay keb keliya kuba socoto iyaduna waa ficilkeedii taasi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waatan axaadiisan inoogaba sugan marka iyadii waxaa la arkaa inaanay axaadiisan soo gaadhin un aanay maqlin bal kolkol inay uba lafti uu soo naqlinayo xaafid oo uu tirmidi u tiirinayo on leeya bal hala hubsado isagu taas oo kale inay ahayd waxay tidhi ba laukhiifana ma laukhaalifana abaa hurayrata abaa hurayra oo dee malaa ay maqasho inuu xadiid kaa warinayo ayaa leedahay wuxuu uu warinayo wax ka duwan oo dee malaa sidaasi ma jirto iyadoo leh waaban cabsi gelinaya isagii oo laftigu haddaan taxriif noqon ama waaban khilaafaya markaasay taa yeeleyse bal waxay weeyaan su dee ibnu cabdilbar yidha ficilka caaishana halkan imika qudwo jaanibkan ma noqonayo dayashona ma keenayo axaadiistii hatana inooguma timi inuu marfuuc ahaantana tirmidi naftiisaaba matiga kuba sheege waxa weeyaan waxay raajax yeeleen inuu mawquuf yahay caishateed yahay ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxtaa ka duwantan uu imika inoo tilmaamay inaan rasuulka ilaahay aanay inoogama sugnayn inoogamama sugnaa bal waa arrinta bal matalan taas arrin labaad ay bacd alculamaa khadaabiya ay kaba soo naqliyaan de haddii bal kabihii aysan ay noqotay waxyaalaha kale masalan de khufkiina waa lamid oo isagu farka udhexeeya mama jirto lakin waxyaaluhu soo qaaday khadaabi kubkii oo kale de kollina malaha ruux dee iska caadiy saa ma yeelaye waaba wixii akmaam lahaa haddii gacanna laga saare gacanna la geliyo kalo saa lagu socda de kolley waaba foolxuma taasi malaa dadwey ma yeelayaane iyaduna waa tan wax dee la odhan karo haddii arrinta ay tahay ruuxii inuu tururturoodo laga yaabaayo inuu gacanta lugtiisa wax noqoto ciladaasi ma imanayso laakiin arrintii kale ay lahayd cadli oo kale ay lahaayeen ama dee waxani wax shuhray keenayaan ruuxii caadiga ahaa dee si iyo dee dabiicadii dadkana ma aha waa wax imanaya arrin kaleu soo qaaday oo go-iya buu soo qaaday waaba de malaha waxaa meesha soo gelaysa inagu cimaamadii labada dhinaca lama saarey de mid dhinacun baa la saaraa taas oo kale de walow xaafidma u kollay istibcaadsado taas oo kale waa hadal uu soo noqliyo ujeeddadu haddii jaanibkaa la yidhaaho alcadl bayna aljawaarix taasoo kale de wax imanaya wax imanaya laakiin taclada adio gor laakiin labada dhinac baa lagu soo dadkina watana marka haddii go-iyabu soo qaatay de dhinacun laba saaro dhinacii kale u kaba maranya iyadna wax iman kara bal fatxulbaari u yar laama kale waa mujaladka tobnaad markuu axaadiisan qabanaya baab shan dheer waan u badiyey hadalkabe ayuu takmilo uma dhigtahay laakiin waa khitaabi hadalkii ee waxyaalaha qaarkoodna isdiraageedu ama ilxaaqinteedu kolkol ina iska yar dheeraato ayaaba la arkaa markaan eegno xikmada hore ah ruuxaan socodkiisu caadi noqon ruuxaa dhici karto dee waxyaalihii bal matalan lugihtii de ay faa'iidadii kabow markay lugna ay haysato tii kalena aanay haysan ee dhici karta in cisaar u yimaado inay dee tan dhawritaankii socodkiisii aanu caadi noqon dee umuuro markaa kuwa kale la ilxaaqinayo maba aha laakiin waxyaalo dee markay noqoto in dhinac ahaan shaarkii ama gacan lagaba saari waxyaalahaasi kale wax dee markaa ruux caadiya arrintii iyo shanigii aan ahayn oo kaba dheer babnahy can ishtimaal isama bal markaa barh baa inoo dameeyo kolleye laakiin waxay kalaa kusoo hor kordhee allah subxana watacaala alaa aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا